Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ka daafuray aqoon isweydaarsi ku saabsan kor u qaadista wax soo saarka calafka xoolaha. Daafurka aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa goobjoog ahaa Wasiirka Xanaanada Xoolaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, wasiiro, xildhibaano iyo xoolo dhaqato. Sandheere Maxamed Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo daafuray aqoon isweydaarsigan ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu aqoon isweydaarsigan leeyahay.
dadkii iskaashtooyinkii calafka eeskasheyha saaray oo xoolagaas raashinkaas amayaan ama eeshaadooy ama eh, nooc walba in iska jara iskaashtooyinkaas oo khibrad anle oo ka shaqeeyay oo daneeyay iyo dadkii xoolaha dhagadaay iyo bangiyadii bangiyadina inta ha ku galaayaan bangiyadiina may ha ku galaayaana siyo maalgelin anka suubiyaan iskaashtooyinkan iyo anshal qaadadaan dadkan calafkahaa saaraan iyo dadkun oo oo bangiyada ini alaaqaad dhamaro maalgelin la suubay suuqgeyn helaan haddana dadkii oo oo oo oo calafkii xoolaa ama wax soo saarkii xoolaa oo ka shaqeeya iskaashtooyinkii oon inay suuqgeyn helaan lankugadad inay helaan nyaanyahoo baad beerta ada saarata suuga jees suuga hiraartee la dalacay wadada kuwa gadade laakiin eeskin waa taabti tusaale ahaan eeski hoob ada taabti idiita malka aama wad eeski ma imbaahan dad xoolayoon oo xoolo dadsho xoolaha haysdo oo kuwa gadada u eeski ama xoolo la maalayo oo la dhaqaalayahayo hadda sida isinla dareertan markii hor xoola wanta way sheeni jiray dadkii baadida lahay lay ku sugi jiray geeka dadkii ganacsada hay way abuuray dada fikeri hal abuuraa suubiyeen xoolii gadeen gaal haadooy loo haadooy hadda weli sidii in badan yahay hadda gaal in badan yahay xoolay markii hore markii oo baydhabo oo kale markii tusaalehaan unaa ku gaadno hadda degmada baydhabo i roog degmada markii tusaalehaan hadda unaa ku gaadno xoola marag guuraya xoolay hob ama dooya an guureen ama dhiiraa an guureen ama hargaanga an guureen hoolay guurayaan hoolay markii guuraan markuun dadkii wanga aan baahan yihin see la kahelay wanti way la kahelay dadamay infakeray inay xoolayo dhaqadaan xoolayo ka hanaanayaan magaaladii xoolayo hay walbadan alla ku faa'iida inta uu socdo aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa diirad lagu saari doonaa sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka calafka xoolaha kaasi oo muhiim u ah nolosha xoolo dhaqatada maadaama noloshooda ay ku tiirsan tahay xoolaha